dhacdadan waa mid markaasi soomaalida south africa ku nool ka wada yaabisay waxaana dhacday abaare salaadii subax markii loo dhawaa oo laga soo baxay salaada sunnada ee tahajudka inta badan muslimiinta adduunyada ay usoo kacaan xiliyada dambe ee bisha barakeysan ee rabadaan markii laga soo baxay masjid ku yaala deegaanka mamilsbury lagu magacaabo oo hoos taga magaalo xebeedka capton ee dalkani koonfur africa ayaa allah unaxariistee wiil soomaali ah oo lagu magacaabi jiray nuur suraayo oo si weyn ay soomaalida south africa gaar ahaana capton ay aada u wada yaqiineen waxa uu mindi ama toorey sida ay dadku u yaqaanaan uga dhex qaaday dadkii jamaacada ahaa ee masjidka kasoo baxay wuxuuna haleeshiisiiyey oo mididaas ay gaartay ilaa iyo shan ruux waxaana meesha ku geeriyooday wiil kale oo soomaaliya iyo weliba nin midabka dadka midabka loo yaqaano ee koonfur afrikaanka ah oo isaguna kamid ahaa dadka jamaacada masjidka kasoo baxday sidoo kale saddex south africana ayaa meesha mididaasi iyo weerarka uu ninkaasi geystay ku dhaawacantay waa gartay marka ma la sheegay sababta ka dambeysa ee ku qaaday in ninkan weerarkani uu geysto
xaqiiqiyan markaan xog wareystay dadka deegaanka oo falkani uu ka dhacay ee jamaacada masjidka waxay ii sheegeen inaanu ilaa iminka jirin sabab rasmiya oo caddayn karta amaba la oran karo dhibkaas ayaa ku kalifay inuu nuur allah unaxariista uu geysto falkaasi hase haatee dad qaraabadiisa ama ehelka ugu dhow dhow nuur waxay ii xaqiijiyeen bilooyinka ugu dambeeyaba inuu xanuun dhanka maskaxda ah uu hayay oo uu la xanuunsanayay marka sabab kaleo rasmiya oo iminka la sheegay ma jirto jamaal marka isaga markii weerarkaasi uu geystay kadib maxaa dhacay weerarka markii uu geystay oo dadku kala yaaceen intii ay ay weerarkaasi ilaahay xaggiisa ka ahaatay oo ku baxday markay meesha ay mididii wada gaartay waxaa kusoo baxay dadkii jamaacada ahaa oo kusoo wada xoomay si ay u qabtaan ninka falkan geysanaya sidoo kale waxaa goobta soo gaaray ciidanka ammaanka ama booliska wadankani koonfur africa kuwaasi oo isku dayay inay xakameeyaan bal ninka gacan ku-dhiiglaha xilligaasi ah oo falkan geysanaya hase haatee waxa uu isku dayay inuu booliska laftirkooda weeraro sida uu sarkaal booliska kamid a ii xaqiijiyey waxaana booliska iyagoo isdifaacaya ay rasaas ku fureen marxuum nuur oo isagana markii dambe meesha ku geeriyooday waa tahay arrintani marka sidee bay dadka muslimiinta iyo soomaalida ku dhaqan meesha ay wax ka dhaceen saameyn ugu yeelatay ama ay u saamaysay
jamaal waktigan la joogo koonfur africa muslimiinteeda oo idilba waxay ku sugan yihiin madaxdooda ugu sareysa waxay ku sugan yihiin aridahde masjidkii ay dhacdadu ka dhacday si ay murugada iyo walbahaarka muslimiinta dhexdooda gaartay ay ay adduunyada kale uga uga xaqamin ay u fahamsiiyaan in dhibkaasi uu ahaa mid xag rabaaniya ka yimid oonu fal argagixiso ama barnaamijyo kale shuqul ku lahayn marka saameyn intaasi usii buuran oo ay iminka yeelatay ma jirto waxaana dhacdadani ay muslimiinta koonfur africa oo dhan ay xambaareeyeen oo ay usoo bandhigeen adduunyada kale inaanay la mid ahayn kii dil ka hor ka dhacday masjid ku yaala magaalo xebeedka durban ee gobolka guazulu natala halkaasi oo nin mindi ku hubaysan sidan oo kale oo jamaacada la dhex galay goobtaasna ay ku geeriyoodeen laba ruux oo jamaacada cibaadaysanaya ka mid ahay haddii boolisku ay hadleen maxay ku kala gedisan yihiin dhacdadaasi iyo tan ayay leeyihiin
boolisku ilaa iminka waxay sheegeen inay baaritaan rasmiya ku sameyn doonaan in falalkii ka dhacay durban iyo midkan hadda capton ka dhacay xalay ay isku lug leeyihiin hase haatee waxay ku sheegayaan inaanu sida ugu dhaqsiyaha badan loo ogaan karin baaritaankanna ay uu yahay mid hadda bilow ah waxayna sheegeen in darban falkii ka dhacay uu ku lug lahaa shiicada iyo muslimiinta wada dega magaalo xebeedkaasi durban dagaal hoose oo ka dhexeeyey oo arrintaasi ay sababtay hase haatee iminka aan lala xiriirin karin falkaasi maadaama ninka gacan ku-dhiiglaha ee falka geystay ee nuur suraayo allah u naxariistee uu dhimirka la-aa sida ay booliska iyo dhakhaatiirtaba xaqiijiyeen